iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee markos ciise oo hor taagan bilaatos oo ahaa taliyaha reer rooma aroortii kolkiiba wadaaddadii sare waxay la wada hadleen waayeelladii iyo culimmadii iyo shirkii oo dhan ciisena way xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen bilaatos bilaatos wuxuu weyddiiyey ma boqorka yuhuudda baa tahay wuu u jawaabay oo ku yidhi waa tidhi markaasaa wadaaddadii sare wax badan ku ashtakeeyeen bilaatos baa kol dambe wax weyddiiyey isagoo leh miyaanad waxba ka jawaabayn bal eeg intii ay kugu ashtakaynayaan laakiin ciise weli waxba uguma jawaabin sidaa darteed bilaatos waa la yaabay iiddaas wuxuu iyaga u sii dayn jiray maxbuuskay doonayeen markaasaa waxaa jiray nin baraabas la odhan jiray oo ahaa mid lala xidhay kuwii kula kacay oo wax dilay markii fidmadu dhacday dadkii badnaa ayaa bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad doonaysaan inaan idin sii daayo boqorka yuhuudda waayo wuxuu ogaa wadaaddadii sare inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen laakiin wadaaddadii sare ayaa dadka kiciyey oo waxay yidhaahdeen inay u roon tahay inuu barabbas u sii daayo iyaga bilaatos baa mar kale u jawaabay oo ku yidhi haddaba maxaad doonaysaan inaan ku sameeyo kan aad ugu yeedhaan boqorka yuhuudda iyaguna mar kale ayay ku qayliyeen iskutallaabta ku qodob markaasaa bilaatos ku yidhi waa maxay sharkuu falay laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen iskutallaabta ku qodob bilaatos wuxuu doonayey inuu sameeyo waxa dadku raalli ka yahay sidaa darteed ayuu barabbas u sii daayey oo goortuu ciise garbaashay ayuu u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo askartii baa ciise ku majaajilootay markaasaa askartii isaga geeyeen barxaddii dhexdeeda taasoo la odhan jiray braytoriyon waxayna isugu yeedheen askartii oo dhan waxay u geliyeen dhar guduudan oo taaj ayay qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen markaasay salaameen oo waxay ku yidhaahdeen nabad boqorka yuhuuddow madaxana ayay coosduur kaga dhufteen oo wayna ku candhuufeen oo u jilba joogsadeen oo u sajuudeen goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii guduudnaa ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in iskutallaabta lagu qodbo ciise waa lagu qodbay iskutallaabta waxaa agmarayey nin beeraha ka yimid oo reer kuranaaya ah oo simon la odhan jiray oo ahaa aabbihii aleksandaros iyo rufus kan ay ku qasbeen inuu iskutallaabtiisa u qaado oo waxay u soo wadeen meel golgota la odhan jiray taasoo micnaheedu yahay meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabo qamri xamiiti lagu daray laakiin ma uu qaadan oo goortay iskutallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna saami ku riteen mid kasta wuxuu qaadan lahaa waxayna ahayd saacaddii saddexaad oo iskutallaabta ay ku qodbeen waxaa lagu qoray meel ka korraysa isaga qorniinkii ashtakadiisii oo leh boqorka yuhuudda markaasaa waxaa iskutallaabo lagula qodbay laba tuug mid midigtiisa midna bidixdiisa oo waxaa rumoobay qorniinkii yidhi waxaa isaga lagu tiriyey sharcilaawayaasha oo kuwii agmarayeyna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow isbadbaadi oo iskutallaabta ka soo deg sidaas oo kalena ayaa wadaaddada sare dhexdooda ugu majaajiloodeen iyaga iyo culimmadaba oo waxay ahdeen kuwo kale ayuu badbaadiyey qudhiisa isma badbaadin karo masiixa oo ah boqorka israa'iil haddeer iskutallaabtaha ka soo dego si aannu u aragno oo u rumaysanno kuwii iskutallaabaha lagula qodbayna ayaa caayay ciise waa dhintay goortii saacaddii lixaad la gaadhay dhulka oo dhammo gudcur buu ahaa ilaa saacaddii sagaalaad saacaddii sagaalaad ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi elooy elooy lama sabakhtani taasoo micnaheedu yahay ilaahayow ilaahayow maxad ii dayrisay kuwa ag taagnaa qaarkood ayaa goortay maqlayn yidhi eeg wuxuu u yeedhayaa eliyaas mid baa orday oo geed isboonji la yidhaahdo qal ugu soo buuxshay oo intuu cows duur saaray ayuu siiyey inuu cabo wuxuuna yidhi daaya aannu aragne inuu eliyaas yimaado oo soo dejiyo markaasaa ciise cod weyn ku dhawaaqay oo ruuxii bixiyey markaasaa daahi macbudka kor ilaa hoos laba u kala dillaacay kolkaasaa boqol u taliyihii oo meel ku toosan taagnaa markuu arkay inuu sidaas ruuxiisii u baxshay wuxuu yidhi runtii ninkanu wuxuu ahaa wiilkii ilaah waxaana joogay dumar meel fog ka eegayey oo waxaa ku dhex jirtay maryan tii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub yare iyo yoose hooyadood iyo saloome oo ah kuwa xataa intuu galiili joogay raaci jiray oo u adeegi jiray iyo qaar kale oo badan oo yeruusaalem u sii raacay ciise waa la aasay haddaba waxay ahayd maalintii diyaargarayska taas oo ah maalinta sabtida ka horraysa oo markii maqribkii la gaadhay waxaa yimid yuusuf kii reer arimitaya oo ahaa taliye murwad leh oo isna boqortooyadii ilaah ayuu sugayey isagu wuxuu dhiirranaan ugu galay bilaatos oo ka baryey ciise maydkiisii bilaatos waa yaabay inuu hadda dhintay markaasuu wuxuu u yeedhay boqol u taliyihii oo weyddiiyey durbe miyuu dhintay goortuu ka gartay boqol u taliyihii ayuu meydkii yuusuf siiyey markaasaa yuusuf wuxuu soo iibsaday kafan wuuna soo dejiyey isaga oo kafantii ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaal dhagax ka qodnayd oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn maryan tii reer magdala iyo maryan oo ahayd hooyadii yoosee waxay arkeen meeshii la dhigay